sidoo kale waxaa dhacday in shalayto degmada beled weyne ay israsaarsayn ka dhacday taasoo ayadana ay qayb ka yihiin xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka sirdoonka qaranka madaxweynaha jumhuuriyaddu maantayto mar labaad ayuu magacaabay guddi aan misna anugu guddoomiye ka ahay xubinna ay ka tahay xeeraalinta guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xubno kale taasoo ayadana aanu ku samayn doonno baaris sababtoo ah meeshaas ayadana israsaasiintaas waxaa ku geeriyooday sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana ku dhaawacmay saraakiil kale iyo xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayadana waxaanu rabnaa sidoo kale inaan ogaanno siday waxu dhaceen marxuumka sarkaalka sare ah oo ciidanka booliiska soomaliya siduu ku dhintay cidda mas-uuliyaddeeda leh markaanu baaristeeda samaynana weliba middaas ay xeeraalinta maxkamadda ciidamada qalabkiisa ah qayb ka tahay baarista waxaanu iyadana sidoo kale ugu wareejin doonaa maxkamadda ciidamada si iyadana tallaabada ku habboon uga qaadato taasna madaxweynaha jumhuuriyaddu aad iyo aad ayuu noogala dardaarmay aad iyo aad ayuuna ugu adag yahay mana la aqbalayo amarka madaxweynaha annagoo fulinayno askari ka tirsan ciidamada qalabka sidaah inuu dil iska daaye qori ku taago askari kale oo ciidamada qalabka sida ah waxaa ka sii culus middaas qof shacab ah loo dulqaadan mayo dowladduna u dulqaadan mayso in qorigii iyo rasaastii loogu dhiibay asaga in lagu difaaco si khalad ah in asagoo loogu dilo intaas ayuu shirkayaga uu ku saabsanaa tafaasiil badanna kama bixinayn karno oo waa arrin cadaaladeed una baahan inay maxkamaduhu maxkamadda awoodda ulaho go'aanada ugu habban ku qaadato intaas baanu maanta soo bandhigaynaa waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu